أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi raxmaan raxiim halkani waa idaacadda islaamiga andalus oo aad si toosa ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo caawa aan idinkugu hayno qodobo ay ka mid yihiin siyaasi miisaankiisu ku cuslaa xisbiga j s b ee xasan gurguurte oo isaga baxay xisbigaasi kadibna kabaha la dulmaray xasan iyo siyaasad xumadiisa guracan barnaamijka ayaad caawa ku maqli doontaan ciidamada mujaahidiinta oo weerar madaafiica ku qaaday xerada ciidanka kufaarta afrikaanta ee deegaanka mubaarag ee wilaayada shabeellaha hoose wararkii ugu dambeeyey ayaan idiin haynaa kooxda riddada soomaaliya oo uu soo kala dhex galay kala shaki weyn kadib dagaalkii ay la galeen maamulka shahadla dararka ah ee koonfur galbeed iyagoo haatan xilka qaadis ku sameeyey mid ka mida saraakiisha ugu sarraysay ciidanka booliiska ee kooxdaasi barnaamijka ayaad caawa ku maqli doontaan guddiga gurmadka abaaraha oo biyodhaamin ka sameeyey deegaano dhowr ah oo hoostaga degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe iyo wilaayada gobolka oo caawa ka warbixin doonta insha allah xaaladda gurmadka ka socda gobolkaasi qodobadaasi kuwo kale iyo wixii nagu soo kordha ayaad maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa habeennimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay toddobada bisha shawaal sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan siyaasi miisaankiisu ku cuslaa xisbiga j s b ee xasan gurguurte oo isaga baxay xisbigaasi kadibna kabaha la dulmaray xasan iyo siyaasad xumadiisa guracan haddaba qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed oo aalaaba xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guud maraynaa howlgallada mujaahidiinta ciidamada mujaahidiintu waxay maanta madaafiic ku garaaceen xerada ciidamada kufaarta afrikaanta ee deegaanka mubaarag madaafiicda ayaa ku dhacay gudaha xerada waxayna kufaarta madaafiicdaas u geysteen khasaare xoogan oo naf iyo maalba isugu jira bakhtigu waa toddoba askari oo kufaarta afrikaanta ah dhaawucuna waa afar iyo toban askari oo isla kufaarta ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa mas-uul sare oo iska casilay xisbiga j s b eedayn culusna u jeediyey xasan gurguurte waxa uu eeg kala guur siyaasadeed ayuu wajahayaa xisbiga talada haya ee uu madaxda ka yahay xasan sheekh maxamuud oo loo garan ogyahay gurguurte xilli ay xukuumadda muqdisho marayso marxalad aada u adag ayuu mid ka mid ah kawaadirta ugu caansan ururka damulujadiid ku dhawaaqay iscasilaad isagoona eedeymo culus u jeediyey madaxweynaha xukuumadda muqdisho cabdiraxmaan oodowaa oo war-saxaafadeed ka soo saaray magaalada muqdisho ayaa iclaamiyey in uu iska casilay guddoomiye ku-xigeenka xisbiga j s b iyo xubinnimada xisbiga odowaa ayaa xasan gurguurte ku eedeeyey ilaa shan qodob oo dhammaantood ahaa wixii ay ku haysteen siyaasiyiinta mucaaradka wuxuu carabaabay in uu jiray khilaaf labada dhinac u dhexeeyey oo in muddaha soo jiitamayey balse hadda la gaaray xilligii la kala guran lahaa waxyaabaha aan madaxweynaha isku khilaafnay waxaa ka mid ah in madaxweynuhu talada dalka iyo tan xisbiga ka dhigay mid isaga ka bilaabata kuna dhammaata isaga oo diiday in uu tixgeliyo ra'yiga ka duwan midkiisa islamarkaana uu la tashado kooxdiisa siyaasadeed guud ahaanna diiday talada dhammaan hay-adaha dowladda ayuu yidhi cabdiraxmaan odowa wasiirkii hore ee arrimaha gudaha xukuumadda muqdisho oo u muuqday in uu mucaaradsan yahay xasan sheikh ayaa eedeymaha kale ee uu jeediyey waxaa ka mid ah in xukuumadda hadda jirta ay samaysatay doorasho hal dhinac u foorarta wararka ayaa intaasi ku daraya in siyaasiyiin kale oo uu ka mid yahay sanbaloolshe ay iclaamin doonaan mowqif siyaasadeed oo ka dhana xasan gurgurte isbuucii lasoo dhaafay ayuu lafta gareen iska casilay gudoomiye ku-xigeenkii xisbiga j s b ee xasan sheikh isaga iyo saraakiil kale waxayna dhammaantood dhaleeceeyeen siyaasadda madaxweynaha xukuumadda muqdisho mar weliba oo gabaabsi uu marayo muddoxileedka madaxweynaha dabadhilifka ah ee xukuumadda muqdisho ayuu la kulmaa duufaano siyaasadeed iyo mucaaradaad mararka qaar sababta gacanka hadal waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa kooxda gurguurte oo xilka ka qaaday taliyihii asluubta oo aad ugu dhowaa lafta gareen xilli uu meeshii ugu sarraysay marayo khilaafka u dhexeeya kooxda riddada soomaaliya iyo maamulka riddada koonfur galbeed ayay golaha wasiirada kooxda riddada maanta xilka qaadis ku sameeyeen taliyihii maleeshiyaadka loogu yeero asluubta riddada murtad mahad cabdiraxmaan oo loo garan ogyahay taliyo shub xafiiska ra-iisul wasaaraha kooxda riddada ayaa shaaciyey in booska laga eriyey taliyo shub loo magacaabay murtad lagu magacaabo maxamed sheekh xasan oo horey riddada uga soo qabtay xilaal kala duwan taliyaha xilka xayuubinta lagu sameeyey ayaa ka mid ahaa saraakiisha aadka ugu dhow madaxa maamul goboleedka ashahadala dirarka ah ee koonfur galbeed murtad cabdicasiis lafta gareen waana sababta xilka looga qaaday kooxda riddada ee uu hogaamiyo murtad xasan gurguurte ayaa maalmihii u dambeeyey xilka ka qaadaysay saraakiisha iyo mas-uuliyiinta murtadiinta ah ee ku aragtida ah lafta gareen kuna sugan deegaanada uu maamulkaasi ka arrimiyo waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa jenaraal ciidan oo ka socda eritereya oo la sheegay inuu gaaray gobolka tigreega ee etoobiya ilawareedyo soo xiganaya warbixin sirdoon oo afrikaan ah ayaa sheegay in jenaraal ciidan oo ka socda eritereya uu gaaray magaalada maqalla ee caasimadda gobolka tigreega halkaas oo uu kula kulmay jenaraal ka tirsan maleeshiyaadka t b l f sida laga soo xigtay islaamasterkan jenaraal ayuub fiisahay oo ka socda eritereya iyo jenaraal fiisaha kidamo oo ka tirsan jabahadda tigreega ee t b l f ayaa toddobaadkan ku kulmay magaalada maqalla ee waqooyiga etoobiya sida ay xoguhu tilmaamayaan labada jenaraal ayaa ka wada hadlay arrimo la xiriira dagaalka kusoo fool leh gobolka tigreega iyagoo sidoo kale soo hadal qaaday inta ay la eg tahay xuduudda ciidan ee ay etoobiya doonayso in ay ku hujuumto gobolka labada dhinac ayaa la sheegay inay ku kala aragti duwanaayeen qiimaynta ciidamada etoobiya ma jiraan macluumaad dheeraad ah oo la bixiyey halka dowladda eritereya iyo jabhadda xoreynta dadka tigreega ee t b l f midkoodna uusan ka hadlin warbixintan xiisad ayaa weli ka taagan gobolka tigreega iyadoo la filayo in eritereya iyo t b l f oo siyaasad ahaan iyo milatari ahaanba xulafo ah ay dagaal la gali karaan dowladda abiy axmed waraysi uu dhowaan abiy axmed ku bixiyey afka tigreega ayaa waxa uu ku weedeeyey jabhadda t b l f inay isu diyaarinayso dagaal halka wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya ay sidoo kale ku weedaysay eritereya inay taageerto t b l f iyo kooxaha kale ee fallaagada ah ee ka howl dalka eedayntaas oo eritereya ay beenisay cabdiwahaab xubintiina caawo waa inagaynta الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka guddiga gurmadka abaaraha oo biyo dhaamin ka sameeyey deegaano dhowr ah oo hoos taga degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe xilli dhanka kale waaliga wilaayadaasi uu faahfaahin ka bixiyey xaaladda gurmadka ah ee ka socda gobolkaas guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo ka shidaal qaadanaya midka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa mashruuc biyo dhaamin ah ka sameeyey deegaanada galshe abiykar wardhiigley iyo hareere miyirshay oo dhammaantood hoos taga degmada jilib ee wilaayadaasi qaar ka mid ah bulshadii biyodhaaminta loo sameeyey ayaa la hadlay idaacadda islaamiga ah ee al andulus haatan waxaa ii muuqanaya mid ka mid a booyadaha biyaha sita oo halkan taagan waxaa ku xooman dadyo kala duwan oo isugu jira dad beeraley ah dad xooleleh iyo dadka deegaanka caadiga ah mid kastaan wuxuu sitaa jirgaankiisa qaarna fuustooyin bay sitaan dadku waxay noo sheegeen in deegaankan si maalin dhaaf ah marar qaar maalinlaha loo keenayay biyaha oo maantana maalmaas ay qayb ka tahay adeer magacaaga iyo meesha aad joogmaad noo warbe alxamdulilah rabbi alcaalamiin axmedey maxamuud ismaanaa la yidhaha galsha abikaraa jooga maanta walaayada biyayna siisay reer baadiye ahay ilaahay fadligiis biyaha baahi badanaa u qabnay ilaahay wajaahidanta kor allaha ka dhig waa nabaddaas waa barwaaqowna maanta biyaha ka waran baahida u qabteen adeer aada ugu baahi qabna adeerow ilaahay mujaahidiinta inta islaamka kor allaha ka dhig gaar ahaan mujaahidiinta kor allaha ka dhig aada u dherigna maanta waa mujaahidiinta aada inoogu soo gurmad
maanta biyihin waa laydin keene ka waran farxaddiin iyo maxaa dareemaysa ma soo koobi kara shuxuurtiina farxaddan ilaahay ilaahay yaa ku mahadsan ka waran deegaankiin wax raba ma soo gaarin maya hadda waa rajaynayna hadda weli meelaha qaarna waa ka bibilowdeen ilaahay soo kanin raacaya ilaahay fadligiis waa barwaaqoobina insha allah ka waran biyaha waa dad iduunya ka war aad xooliyaha tahay ma xooliley haa herbaadiye ah xoolaali ahaa xoolaa waa waraabada ilaahay idinkiis waa la waraa waa la dherga unugaba waa dhergna ka dambana xoolaa waa dhergan ilaahay idinkiis unugaba haddaa dhergna ka damba islaamka allah dherjiye inta muslim mujaahidiintana kor allah ka dhigo waa xoolaana waa dhergan insha allah ilaahay ilaahayna barwaaqaya haa magacaan wata bilow bashiir ibraahim xasaale deegaanka aad joogto
garshaabkiraa joognaa walaayada ma artaa ilaahay mahad calaynaa biyayna keente waa ku barwaaqaysane haddana waxaa sugaynaa cirka ilaahay baryaynaa sugaynaa oo hadda de hayo maarta ilaahay inuu noo soo siyaayadiyo walaayadana waxa mahad calaynaa maarta biyaha barwaaqada ee noo keente aa u mahad calaynaa waraxmatullahi barakaatu ilaahay ku mahad cali aad iyo aad ugu faraxsanah walaayada aad biyaha nala soo gaarto oonkana baahada u qabno aad ugu faraxsanah haddana waa ku sugaynaa ilaahayna waa baryaynaa haa maxamed xuseen maxamuud aadan maanta ka joogtaan galka biyo islaamka loo gargaaraya ka socda waa mahadiyeysanay ummadda noo keete mahad baa u hadda ka war had biyaha celinay biyihii hadda waa haystaa waana waa la shugayaa hadda ku socdaa haa waa ii socdaan biyaha baaha u qabnay abaarahana waa naga bateen marka allah noo gargaaray islaamkana waa noo gargaaray farxaddayn beel waay xawga suriya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waxaana soo booqatay walaayada islaamka insha allah lilahi tacala waan ku faraxsannahay in badan ayadoo tuulada baahi biyo ka jirto ee baahi la-aan dhigeen ee aad iyo aad noo caawiyeen mujaahidiinta islaamka waxaan leenahay cadowga allah ka qabto gacantooda midda kore allah ka dhiga cadowgana cagta ka hoos abaaro badanoo dadka heysteenoo muxuu ahaa biyaha baahidooda ee meesha ceel a kulahaynan laga caawiyey muddo saddex bilood biyaha ay cawaayeen tuuladu ana deegaanka ah meesha deegaanka ah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta walaayadii islaamigaan soo booqtay oo abaaro saa'id ee dhaceen biyana aad aa ugu dhibaysneenay walaayada islaamka kor allah ka dhigo cadowgooda allah ka qabto bismillaah assalaamu calaykum magacii anoo ah maxamed xasan abuukur bidhaamana aad damkaan socdeen deegaanka galsha wikir biyaha aadaa loogu baahnaay dhib badanaa jire walaayada islaamkaan sooka gurmad soo gaarsiis khayr allah ka dhiga farxaddayn aad raaraan walaayada islaamkan kor allah ka dhiga gaaladan anaga jibiyo magacaygu waxaa cumar axmeddiin maxamed alfiley deegaankan galswiikir maya xaggaanana sii jirmaas oo baadiyaha agtooda
anigoo magacayga muxudiin saalax cabdi oo yahay nabadoonka guud oo beesha sheekaal jubbada dhaxane ah awalan ilaahay baa mahadda iska leh marka koowaad nimcatul islaam iyo nimcatul iimaanna siiyey nimcooyinka faraha badan kuwooda qarsan iyo kuwooda muuqda allihina siiy ayaa ku mahadanaynaa mar lamaad mar saddexaad waxaan leeyahay walaayada si guud shaqooyinka ay qabteen iyo juhdiga maanta ay bixiyeen iyo gurmudka abaaraha gacanta ay ka geysteen ummadda waxaan leeyahay si guud waad mahadsantihiin dalka aad joogno hadda magaalada maanta aad joogno waa galsha abiikir biyahaanna waxay socdaan dhowr bilood barbaxa jiilaalkan oo dhan walaayada jubbada dhaxa inay u istaagtay biyo shubitaanka baahabiyoodka meel kastaba ha ahaatee marka waxaan leeyahay cadowgooda allah qabto meel kastoo ay joogaanna gaalada allah jabiyo waxaan leeyahay walaayada si guudna waa uu salaamaa si kaas walaayada jubbada dhaxa juhdiga ee geysatay iyo dadaalka ee samaysay iyo biyaha sida ay u shubeen nasteexada ismaqalka is-adeeca sida biyaha loo bixiyey wax la heli kara ma ah waa wax ilaahay mahadiisi ah waa wax ilaahay kor noogu keen waa wax ma aragtaa walaayadayna jubbada dhax dadaalkeeda aan ku helnay sababtoo ah ilmaha waalidka oo dhalay baahadooda waa ka warqabaa macnaha bushigoodana waa ka warqabaa waalidka wiilka kan marashada la iyo kan marashada leh iyo kan buka iyo kan baahanba waa ka warqabaa waxaan u fahmaa walaayadayna jubbada dhax inay baahadayna ka warqabta si khaasi aaga warqabto macnaha deegaanka aad joogno waa duleedka magaalada jilib si khaas ah baadiyaha geesguud waa galsha abikir waxay u dhexaysaa xaramka iyo geesguud macnaha baahada ka jirto si khaasa inay biyo u tahay oo baahabiyood ee ka jirto walaayada jubbada dhaxa si fiican ayay gacan ugu geysatay taa si guud aan waxaan u leeyahay walaayadeenna waa walaayadeenna waa waalidkeenna waxaan leeyahay cadowgooda allah jabiyo meel kastoo ay joogaan gaalada allah jabshaan leeyahay islaamka guul allah siiyaan leeyahay insha allahu tacaala dadka waxay isugu jiraan dad waa beere tacbato waa dad dadna waa xoololey dadna waa kuwa deegaanka marka intaasay u qaybsan yihiin deegaanada biyaha laga bixiyena waxay magacyahooda ay kala yihiin hareere miirshe wardhiigley galsha abiikir sidaas ayay u qaybsan yihiin marka insha allah waxaan leeyahay si nasteexa biyaha nolagu qaybiyey wanaagaa nolagu qaybiyey ismaqal iyo isadeeca ku qaadana biyaha walaayada waxaan leeyahay si sharaf ee wax nagu siisay meel kastoo ay joogtana guul allah siiyo insha allahu tacaala marka waa ka sugaynaa khayr badanna waa sugaynaa insha allah walaayadeenna meel kasta oo joogto waxaan ka rajaynaynaa khayr badan beeralayda beriga waxa waaye ee kulligooda bannaanka ay usoo wada baxeen jiilaalkan oo dhan gacantaa lagu hay ayakoo masaarahooda iyo waxooda haasta geedqaadka beerihii ku dhex jiro ee biyaha fadhigooda ku qaateen xoololayda sidoo kale si wanaagsan ay u qaateen nin kasta wacbada gurigiisu asagoo qabowuu ku hoyday oo barwaaqaysan oo duceehay kuwa deegaanka sidoo kale marka ilaahayaa ku mahadsan walaadadayna jubbada dhaxa ayaa mahaddaas si kaas ah waa mahadsantiina u leeyahay marka hore waxaan u mahad celiyaa allah subxaana wa tacaala marka labaadna waxaan u mahad celiyaa xaragada galshee qabiikaraan joogaa biyahaanoo maaragtay muddo bil ah socda waagana socda maalinta hadda ugu dambayso shalay ciidi ahayd maalintii maaragta ku xigtaan joognaa bishaana hay ahayd joogtay biyaha noogu socdeen ay saasaa xaalkayna yahay waana maaragtay waa mahadsan tihiin dadkii oo deegaankeedna waraabayaa tihiin bagan allaa tihiin walaayad qayr allah sii anukuna dadka deegaankaan nahayn waa iskaba ooneeniyo oona nugu raagsanahay marka qayr allah idin sii waa unukuna waa ku liibaan iyo kana qayr allah sii fuustooyo ma qabno unuku waa dad reer baadiye ah oo iska ooman oo iska dhibaataysan marka bacyaha biyaha bacyaha nalagu shubuhay fuusta fuusta noo gaarti deegaanka geesguuda degmada jiriya hoos tagtaa walaayada khayr allah siiya waa ooneen abaar xun baa naga dhacda xoolihii aan naga dhammaadeen waa noola waraabiye maxaa ku weydiiyey biyaan goorma idin soo bilowda in laydin keeno adiga bisha soon horteeda camal ahayd haa ilaa hadda waa noola waraabahaya managa uuman xaafadaha waana loo warhayaa walaayada waa naga warhaysaa baahi saa'idaa u qabna inta ceelasheena dhanaan waay yaa xoolalayanan haa xoolalayanan abaar xunan hays
walay waxaa joognaa wardhiigley waa mahadsantaha walaayada qayr allah siiyo abaaraha nagu bateen aadaa u oonay waa rafaadsanaha rafaadka inaga bixiya baryahan biyo waxaa cabayna nagu mucaawanayaan haa biyo macaan ah qaar allah sii jisaakallah darajo caali ah boqolkiiyo toban afarta waa mahadsan yihiin waa ku faa'iidaysan aadaa ugu faa'iidaysan waa mahadsan yihiin qaar allah sii walaalahayn waa dadkii dunyada rafaad aadaha u qabnay alxamdulilah waa ku rafaad baxn intana siisa qaar badan allah siiyo alxamdulilah alxamdulilah alxamdulilah waa mahadsan yihiin walaalaha farxaddan aada u muhiim ugu tahawaa ku dadku waxay noo sheegeen tan iyo markii jidaalka uu bilowday oo lagu dhawaaqay guddiga gurmadka abaaraha si joogtaa loogu keenayay biyahan yow biyaha shubaa islaamka noogu gargaaray oo maarata masaakiinta dhibaataysan loogu gargaaray ah hadda qaybiyo hayaa godadaa ku wada shubo hayaa fuusayaalaa ku wada shubo rabaa mid haraadsan oo ilaabaa kurinaya dad iyo duunyo leh waxaraha cidda ka ooman wixi jiran oo dhan ilaaba kun in cidda lagu geeyo islaamkana u gargaaro guulna allah siiyo
waa hagaag weli hoosh waa ay socotaa haatan waxaa la jooga oo aan wareysanayaa suldaanka guud ee beesha shiiqaal asalaamu calaykum suldaan soo dhowow waxaan joognaa galshay abikar khaasatan wardhiigley dhabarkayga waxaa taagan booyid biyaa godata ayaa qodan baco ayaa ka buuxo biyo ayaa lagu shubayaa waxaan leenahay intii ummaddaas u naxariisatay alraaximuun yarxamuhum raxmaan inta naxariisata ilaahay raxmaanka u naxariista waa dad soo hayaamayo hadda waxaa waye baadiyihii iyo ka soo baxay ma aragtay qaryooyinka ay deganaayeen xaaladda jirtana waa xaalad iska barakaysan oo xaalad abaareed ah awan ilaahay raxmaanka waxaan ka baryaynaa in ilaahay raxmaanka naga saaro een ma aragtay ilaahay naxariistaas ee waasaca ummaddan iskuma imaan jirin booyid biyaan looma dhaamin jirin waxay waxay ku qarsoonaayeen awla hore naxariista ilaahay subxaanahu watacaala qof walbana meeshiisu ilaahay ku deeqay geedaha hadda aragtay wada qalalan dhammaantood waxay ahayn geeda wada dooga dhulku wuxuu ahaa dhul barwaaqaysan laakiin hadda waxaa ka jira meesha waa xaalad xaaladdan waa xaalad abaareed in ilaahay raxmaanka waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay raxmaanka naga soo saaro naxariistiisa waasaco inuu ilaahayna siiyo xoolaheena dadkeena inuu ilaahay noo barwaaqeeyo naxariistiisa aan ku qarsoon inuu ilaahay uu noo soo celiyo waa dunuub anaga aan kasbannay dunuubtiina waxaa waaye midho dhalkeeda waa aragnaa laakiin ilaahay raxmaanka waxaan ka baryaa inuu ilaahay naga saaro dunuubteeda uu noo qabanin waxaan u mahad celinayaa amiirkeena guud sheekh axmed abu cubayda maalinkii lagu dhawaaqay guddigaas waxaa u malaysaaba in baahidiiba isheedii la taabtay lambarkeediiba in la taabtayba ilaahay raxmaanka ahaa haleeshiiyey ee ku duway arrinkaas waxaan leenahay ilaahay ha kuu gargaaro gargaarkiina wuu muuqdaa ummaddii waa loo gargaarayaa dhammaan gobollada arrinka saana uga socdaa deegaanada aan biyaha ka qaybinnay ama raashiinka awalan waxaa ugu horreeya sida saragle saakow bu'aale muxaafadaadkaas waxaa waye waxaa hoos yimaada baadiyaha iyo macaltuulooyinkooda haddana waxaan ku sugannahay muxaafadada jirib gaar ahaan dulaadka xaramka maanta waxaan ka qaybaynay biyihii sidaasoo kale dulaadkii galshii abikir waxaan ka qaybaynay biyo xaaladdan hadda waxaan ku sugannahay wardhiigley ayadana biyaan ka qaybinay waa arkaysaa hadda waa taagannahay booyda dhabarkayga taagan sidoo kale waxaan u sii soconnaa oan rabnaa biyihii inaan ka qaybinno oo haddaba ay booyada taagan tahay reer miirshay adig waa intaasi tuulooyinkan oo ka sii tar badan guddiga waxay noo keeneen oo biyo dhaaminta booyado iyo biyo noo keeneen ayaanta dhan nagu maaragtay oy nala waraabinaaye ku mahadsantaha walaayada islaamka waxaa waxay ahaayeen khayra allah siiyo haddana waan rabnaa weli inay nala soo biyaha nala soo waraabi ilaa roob uu ku yimaado si fiicana ugu qaboona biyaha haddii ilaah yidhaah baahiyada aadaa loogu qaba deegaanka xoolaa jooga xoolaa gabal waa guura gabal waa jooga tabaraa dadka qabatay waxaa ka mid ah dadka tuulada jooga tuulada hareer mish walaayada islaamka waa ku mahadsan tahay inta ee noogu deeqday oo biyaha ah waxaa waaye dadka biyaha eeday ugu baahnaayeen oo tuulada jooga marka insha allah waa waxaan rajahaynaa inta roob ka da'a in nala waraabiyo biyaha nala siiyo waana ka mahad celinaynaa insha allah haddaana un sidii un biyaha keenid loola galaya alxamdulilah ilaahay ha ku mahadsannahaye oo walaayada maha xaggeeda aan umahad ugu celihaynaa aa ku miirsana biyaha aa biyaha waa qaadanay tuulada layidhaahdo hereer mishey hadda muxuu maamulkaa noo keeno biyo ilaa haddana way noo socdaan walaayadana way ku mahadsan tahay insha allah intaasi kadib weliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish ayaa warbaahinta islaamiga ah u faahfaahiyey xaaladda howlaha ay hayaan guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayadiisa bismillaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacd yaquulu allahu tabaaraka watacaala fii muxkami tanziilihi wahuwa asdaqu alqaa'iliin watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan allah ayaa mahad iskale subxaanahu watacaala bacda xamdilaahi waxaan rabnaa insha allahu tacaala inaan ka warbixinno xaaladda guud ee wilaayada jubbada dhexe gaar ahaan xaaladda abaaraha ee ka jira gobolka iyo sida loogu gurmaday dadkii muslimiinta ahaa ee abaarahaasu ay saameeyeen gaar ahaan dadkii ku noolaa tuulooyinka iyo meelaha miyiga fogfog ee xaaladda adag ay ka jirtay gurmadkii dadka muslimiinta ay sameeyeen iyo meelihii gargaarka iyo gurmadka uu gaaray ayaan rabnaa insha allahu tacaala warbixin yaroo kooban inaan ka bixinno awalan waxaan u mahad celinayaa dadkii muslimiinta ahaa ee gurmadka iyo kaalmada gacanta ka geystay guud ahaan hadday yihiin dadkii ka tirsanaa wilaayada ama raggii camalka hadday yihiin raggii ganacsatada ahaa rag iyo dumarba haddii ay yihiin dadkii muslimiinta ee shacbiga kala duwanaa ee dhammaantoodba kaalintooda ka qaatay nin bixiye hal doolar iyo nin bixiye wax ka badan dhammaanba ilaahi subxaanah watacaala waxaan u weydiinaynaa wax ay bixiyeen inuu ilaahay ka aqbalo wax ay bixiyeenna annaguna ammaanada iyada ahayd waxaan ku shubaynaa gacantii ehelka u ahayd walaalihii guddiga abaaraha mas-uulka ka ahaa iyaguna ficlan waxay gaarsiinayeen dadkii muslimiinta ee dhibaataysnaa ee miyi iyo tuulo iyo magaalada joogay gurmad weyn yay fidiyeen jazaakum allahu khayran ilaahi subxaana wa tacaala ha ka aqbalo mithaal ahaan waxaa jirtay gurmadku laba nooc yuu ahaa midna wuxuu ahaa biyodhaamin dhul biyola-aan ay ka jirto abaar adag ay ka jirtay oo dadka iyo xoolahaba biyo la siinayay dhanka kalena wuxuu ahaa gurmad raashiin oo dadkii cunto la siinayo biyo dhaaminta cala sabiili misaal bishii ramadaan iyo bishii ka horreysay shacbaan waxaa ilaahi subxaana wa tacaala inoo fududeeyey saddex boqol iyo shan iyo soddon booyadood oo biyo ah in loo dhaamiyo wilaayada gudaheeda dadkii muslimiinta ahaa ee oomanaa ee biyaha u baahnaa tuulooyin fara badan ayaa biyahaas la gaarsiiyey oo loo geeyey taqriiban ilaa toddobaatan iyo shan deegaan oo ay dadka oomani ku nool yihiin ayaa biyahaas la gaarsiiyey tuulooyinka waxaa ka mid ah tuulada arabow waxaa ka mid ah kurtun naasiriya weelmareer waxaa ka mid ah goombir waxaa ka mid ah yaaqsiib waxaa ka mid ah tuulada galsheekh abikar iyo duleedka xaramka iyo waxaa ka mid ah tuulada hareeri meershi waraabo gubba dhuyac garoon iyo gubba khayr iyo gumarey dhammaan tuulooyinka waxay ka mid yihiin iyo kuwa faraha badan ee magacyadooda aanan soo xusi karin iyo dhul aan tuulooyin ahayn oo dadka reemiyigu isugu yimaadeen oo aad u fara badan afarta degme ee wilaayadu ay ka kooban tahay ayay dhammaantood wada joogaan musaafo aad u dhaardheer yaa lagu gaarsiinaya meelaha qaar mithaal ahaan dhuyac garoon oo kale webiga biyaha markii laga qaado taqriiban ilaa boqol iyo siddeetan kilomitr iyay musaafahaan u jirtaa meelaha qaar boqol kilomitr meel jirtaa la geenaya biyaha meelaha qaar toddobaatan ilaa siddeetan kilomitr ayay jireen dadku aad ayay uga fogaayeen meelaha biyaha laga helo webiyadii ama ceelasha ay ku yaalaan maca daalika booyadahaas waxaa loogu geenaya fadhigooda ilaahi yaa ku mahadsan subxaana wa tacaala inoo suurageliyey waxaa kaloo marka biyo dhaaminta garab socday raashiin la siinaya dadka muslimiinta ee iyaguna baahan oo iyaguna fadhigooda loogu geenayay taqriiban labada bilood kun iyo laba boqol iyo lixdan iyo toddoba qoys oo degan afarta degme ee muxaafadaadka wilaayada ku yaallo ayaa dhammaantood raashiinka la gaarsiiyey ummaddaas alxamdulilaah si wanaagsan ayay uga faa'iideysteen ilaahay waxaan uga mahad celinaynaa subxaana wa tacaala roobabkii wejiyadoodii hore inay inoo curteen oo meelo badan roob uu ka da-ay oo hadda aan dareemayno qabow ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu nusukay raaciyo meelo uusan roobku weli ka da-in oo abaare ay ka jiraan oo xaaladdu ay ku adag tahayna way jiraan sida naasiriyoo kale arabow oo kale galsheekh abikar oo kale waraabo gubaay oo kale goombir oo kale tuulooyinkaas iyo kuwo kaloo lamid a iyo dhul badanoo dadkii muslimiinta weli ay ku nool yihiinoo ayaa weli abaar ay ka jirtaa xaaladda weli way iska taagan tahay ilaah ayaan weydiisanaynaa subxaana wa tacaala raxmaddiisa inuuna siiyo roob waasica oo ummadoo dhan wada deeqa walaalaha gurmadka abaaraha ee iyagu howshan u taagan oo isugu jira nuqabo iyo culamo iyo maamulba isugu jira waxaan leenahay jazaakum allahu khayran ilaahay miisaankiina xasanaadka idinkugu daro oo habeeni maalin u taagan oo qaarkood idaacadda fadhiyaan oo ka hadlayaan oo dadku waxu aruurinayaan qaarna bulshadii muslimiinta ay dhex marayaan oo guryahooda iyo goobahooda shaqada ay ugu tagayaan qaarna mataqaana masaajidda ay ka aruurinayaan gurmadkaasoo si guud wilaayaadka islaamiga uga socdo oo loogu gurmanaya dadka muslimiinta ee mustadacafiinta waxaan leenahay guddigaas ilaahi subxaana wa tacaala ajirkooda ha badiyo miisaanka xasanaadka ugu dara wax yar ayaa inoo dhiman biidni illaahi tabaaraka wa tacaala ilaahayaan ka rajeynaynaa raxmaddiisu inayna soo gaarto waxaan leenahay yaa la daalin dadka muslimiinta la garab istaago dad badan yaad sabab u noqoteen oo ilaahay uu ku badbaadiyey wax yar aad bixiseen inta yar inoo dhiman insha allahu tacaala aan iskarab qabanno kaalmada faraha badan ee jamiica alwilaayaad laga bixinayo ummadda loogu gurmanayo qaramada midoobe waxba kamaysan bixin beesha caalamka lama weydiisanin gaale iyo mataqaanaa hay-ado gaalo midna looma daba joogin muslimiinta wilaayaadka ku nool iyaga ayaa isu kaalmaynayay ninka ilaahay subxaana wa tacaala boqolka doolar uu siiyey ayaa boqolkiisa wax ka bixinayay ka moobilkiisa konton doolar ay ku jirta ayaa kontonka wax ka bixinayay sadaqadaa dadka muslimiinta laga aruuriya halka doolar labada doolar shanta doolar iyo wixii lamid ah weeye waxa dadka muslimiinta loogu taray dadku isku tabar maahan nin walba inta awooddiisa ay tahay ayuu bixinayay waxaa mataqaanaayo xus gaara mudan oo si gaara in loo xuso mudan walaalaha ganacsatada qaar ka mid ah oo lacagaha ilaahay uu siiye wax badan ka bixiyey waxaa ka mid ah wilaayada jubbada dhexe nin bixiyey afar kun oo doolar oo ugu deeqay dadka muslimiinta ah ee abaartu ay haysa waxaan leenaha walaalkaa si gaara ilaahi subxaana watacaala maalkiisa u barakeeyo ilaahina miisaanka xasanaadka ugu daro aad yuu guddi uga farxiyey aad yuu inagon inooga farxiyey dadkii muslimiinta ahana kaalmo weyn wax u tartay ayay u noqotay Ee, rag fara badanoo saasoo kaleo maalkooda wax badan ka bixiya way jiraan kuwa waxay haystaane yar wax ka bixiyana way jiraan dhammaantoodba waxaan leenahay ilaahi subxaana watacaala ha ka aqbalo sadaqadu yaraan ma laha Ee, ittaqu naara walow bishiqi tamratin oo kama qaala calayhi salaatu wasalaam qofkuu timir jeexeedaba xataa inuu la baxo oo uu naar kaga dhowrsado walaalka ugu kaalmeeyo waa sadaqo ilaahi ugu dhowaanayo ninkii wax badan la baxona ilaahay agtii wax badanoo ka weyn ayuu helayaa ninkii wax yar haysto wixiisa yar la baxana waxaa yar yuu ilaahay u bulaalinaya oo u barakaynayaa dhammaanba waxaan leenahay wixii aad la baxdeen ilaahay idinka aqbalo wax ka khayr badan ha idinkugu bedelo muslimiintuna oo idiin soo ducaynayaan waxaad ogaanaysaan maalka aad bixiseen ilaahay subxaana watacaala ciwad khayr qabo idin siinayaa waxa ilaahay noogu gargaaraya oo nagu irsaaqaya waxaa weeye ducafadeennoon u kaalmaynayno wahal tunsaruuna watursaquuna ilaa biducafaa'ikum Ee, nasriga iyo guusha waxa aan ku helayno waxaa weeye kaalmada dadkeena ducafada ee masaakiinta aan u kaalmaynayno insha allahu tacaala dee xilli walbana sidaanoo kale ayay wilaayad ku dhisan yihiin waxyaalaha ilaahay ugu talagalay ayay kamid tahay muslimiintu inay xiliyadaanoo kale isgarab istaagaan oo isu kaalmeeyaan oo khayrka ay garab igaashaan isugu noqdaan dareenka weyn ee ummadda muslimiinta ay dareemeen dhibka walaadahooda haysta waxaa keena dareen iimaan weeye waa dareen islaamnimo muslinku walaalkii kale ee uu- ee muslimka ah waxay isku yihiin mathaluljasadi alwaaxid oo kale haddii mid kamida xubin kamida jirkaada ay xanuunsato jirka intiisa kale habeenkaasoo dhanba wuxuu la soo jeedayaa bisahri walxumaa sida darteed walaalihii magaalooyinka joogo ilaahay wax siiyey waxay la wadaageen walaalahooda kale oonka iyo gaajada iyo dhibaatadu ay haysatay dhibka ayay la wadaagayeen waxay haystaan waxbay ka bixiyeen Ee, walaalahaasna waxaan leenahay ilaahay subxaana watacaala iyagana roob degdeg oo caajil allaha siiyo ilaahay xoolahooda wixii dhintana ee, bedel khayr qaba allaha ugu bedela inta noolna allaha u badbaadiyo ilaahay waxaan weydiisanaynaa roob ee, dhulka dhanba wada camimo inuu ina siiyo ilaahayna subxaana watacaala dalag uu dhulka inooga soo saaro dadku ay ku noolaadaan iyo doog iyo daay xooluhu inoo daaqaan inuu ilaahay dhulka inooga soo saaro xoolahana ilaahay waxaan weydiisanaya inuu ilaahay inoo barakeeyo wixii inoo soo haray ilaahayna candhadooda uu caano inoo geliyo inoo darariyo inoo barwaaqayo aan ilaahay weydiisanaynaa wajazaakum allahu khayran waxaan leenahay dadkii dhibku uu gaarayna ku bishaaraysta walaalihiina muslimiin ayaa jira oo garabkiina kuwii wax baxsadeen waxaan ugu bishaaraynaynaa walaalihiin waxaad bixiseen way gaareen ilaahina subxaana watacaala eh, ha u barakeeyo idinkana ba- waxaan ilaah idinkaga rajeynaynaa wax ka khayr badan inuu ilaahay idinkugu bedelo wajazaakum allahu khayran washakra ilaa xusni istimaacikum wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وفدة تجلب نصرا وفدة عظمى لجيل يملأ الأكوان waa hagaag guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa aad ku soo dhegaysateen qodobo aad u xiiso badan waa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurtageliyey inaan barnaamijkan si fudud idinkugu soo gudbinno idinkuna aad ku dhegaysataan inta aan barnaamij midkan la mid ah dib mar kale ugu kulmayno insha allah habeen dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا